dowlad iyo shacabba isimadii halka kan ee hawsha idinla waday waa joogaan aada iyo aad baanu marka saddexaad waxa weeye mahadcelin aanu idinka mahad celinayno hawshii weynayd ee adkayd ee aada sida tollimada leh ama dowladnimada maxay ahaytoy labaad leh aad aada gacanta ugu qabateen oo aada u soo dhammayseen waxaanu waxaanu idinka tacsiyeynaynaa haddii aada meelahan dhexda waxyaaba kula kulanteen aydan aydan geyin waa idinka tacsiyeynaynaa laakiin waxaad timaadeen gurigiinnii isimadiinnii shacabkiinnii iyo odayaashin soo dhoweyn iyo iyo iyo hagar la-aan waad naga arkaysaan hagar hagar hagar la-aanna waad nagu xisaabtamaysaan aada iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhowaada waa gurigiinnii waa kiinnii labaad ama marka intaad joogtaan aada nala joogtaan idinka iyo isimadiinna iyo wufuuddiinnu aada iyo aada baanu maxay tahay isimadii uu islaan ciise madaxda u ahaayee halkaa idinkala shaqaynaya waxaanu ballan qaadaynaa wixii maxay ahaytoy abbaartayada ee dowlad ahaan nagu aadan inaanu maxay ahaytoy u dhaganuglaano oo la qabanno aada iyo aad baa umahadsan salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu